waaye ee wain asarat haddaba tii xortahayd baa iyadu gaalnimadii iskaga sii adkaysay addoomadiina waa la islaameen oo waa wada raaceen fanqadad ciddatuhaa ciddadeedii baa dabeedna goday afar shan addoomoodna waa joogaan meesha ikhtaar amatan addoonunbuu dooranaya waa hadduu yahay kuwii nikaaxulaman ayuu xalaasha ahayd hadduu yahay walow aslamat hadday islaamtay tii xoradahay wacataqna ayaguna ay xoroobaan uma aslamna fi lcidda dabeedna ciddada ay islaamaan fakaxaraa'ira kuwo xore ayay la mid yihiin oo fa yakhtaaru arbacan afar ayuunbuu ka dooranaya waxau leeyahay sheekhu haddii ay islaamto tii xorta ahayd nin baa islaamay isagoo xor iyo addoommo qaba tii xorta ahayd baa islaamtay addoommadiina waa xoroobeen addoommadiina way xoroobeen uma aslamna markaasay dabeedna intuu xoreeyey ayaa iyana islaameen fi lcidda waana ciddadii intaana cadad bixin fakaxaraa'ira dumar xoro ayuunbay la mid noqonayaan asliyaada xuunkood haddaynu saana fa yakhtaaru arbacan afar buu dooranayaa afar muu meesha kala soo baxayaaoo mar hadday dee xoroobeen intii aanay islaamnimada ku kulmin mar hadday xoroobeen dumar xoro asliyaada unbay noqonayaan walikhtiyaaru ikhtartuki weeye waan ku doon aw qarartu nikaaxaki baan sugay aw amsaktuki waan ku hays aw habadtuki waan ku sugay walaaqu ikhtiyaaru weeye ladihaaru iyo walilaau ma aha nin fila sax haddaan qaban walaa yasixu tacliiqu ikhtiyaarin ma banaano walaa faskin faski in la tacliiqiyana ma banaano waxau leeyahay sheekhu haddaba sidee buu ninkii ku dooranayaa bal qaar ha doorta baynu nidhi siduu ku dooranayaa xulley wuxuu odhay ikhtartuki naagihe waan ku doortay qarartu nikaaxaki guurkaaga waan sugay amsaktuki waan ku haystay habadtuki waan ku sugay waxyaalaha caynkaas ereyada noocaasa ayuu odhanayaa haddaba wa talaaqu ikhtiyaarun linikaax hadduu furo mid ama uu qaar furo wuxuu noqonayaa doorasho u nikaaxa doortay mase afar ka mida buu hi afartiinaasaan idin furay afartaasunbuu noqonaya kuwa doortay afartii kalena kala dhaqaaqin weeye oo waa sidee dee alaaqa waxaa lagula hadlaa tamankuuxada ehe la qabo tamankuuxada ehe la qabo ayuunbaa lagula hadlaa kuwii kalena kala socday la dhihaaru walilaahu filasaxi hadduu dhihaar sameeyo iyo ila hadduu sameeyo oo masala dhabarka hooyaday baad iga tahay buu mid ku yidhi afar bilood iyo wax ka badan mid ka dhaartay guurkooda kuwaa muu dooran fila saxe haddaan qabanno maxayna dihaarku dee waa wasfi taxriimin iluuna waa dhaarasho wadi laga dhaaranayo dee gabadh ajnabiga ayay kuwaasi kuma sii haboon yihin bay yidhahdeen oo taa ajnabiga xaggeeday sii xigaan haanigu wuxuu leeya waa tacyiin linikaax weeyaan ka alaaq waa sidii alaaq oo kale walaa yasiixu tacliiqu ikhtiyaarin walaa faskin waxaa kaloon banaanayn doorashada in wax lagu xidho fasaqa in wax lagu xidhaana ma banaano oo masalan u yidhaahdo haddii aad daartaa gasho nikaaxaagaan doorto ama fasaqa nikaaxaaga ayaan doorto inuu yidhaahdo ma banaano maxaa yeele waa tacyiinoo dee tacyiinna maca tacliiq ma jiro iyadoo tacliiq jiro tacyiin iyo sii caddayn ma imanayo marka waa inaanu ikhtiyaarka iyo fasaqa midnaba aanu ku xidhin wax tacliiq la yidha walow xasara hadduu ku koobo alikhtiyaara doorashada hadduu ku koobo fii khamsin shan in dafaca waxa reebmaya man zaada nikaaxu man zaada inta korodhay nikaaxoodii waa reebmaya wa calayhi waxaana guudkiisa aday atacyiinu inuu cayino ayaa waajibka uu caddeeyo afartii inuu ka sii caddeeyo wa nafaqatuhunna nafaqadooduna waajib ayay ku tahay xataa yakhtaara inta uu ka dooranayo ee fain taraka alikhtiyaara doorashada hadduu ka tago xubisa waa la xidhayaa waxauu sheekhu leeyahay waxaynu ku soo dhex jirnay masala ninkii gaalka ahaa ee dhowr dumar ah cadadkii sharcigu ninka islaamka u ogolaayee afarta ahaa afar iyo wax ka sii badan isagoo qaba la soo islaamay marka inuu afar ka doorto ayaynu soo tilmaanay inay waajib ku tahay haddaba wuxuu sheekhu leeyahay haddii uu hortu doorashadii ku koobo shan oo idhaahdo shantaas ayaan doortay toddobiyo siddeedna ay ahaayeen hortu taasi waa ansaxayaa oo guurka inta intaa ka dheeraadkiina waa reebmayaa shantaasooun baa hortu u soo hadhayaa oo wixii dheeraadka ahaayee wandafaca man zaada nikaaxu man zaada calaa daalika intaa wixii ka kordhay guurkoodiina wuu reebmayaayo way ka hadhayaan walow yaanu tacyiin taamaba ahaanini wa calayhi tacyiinu caddayn ayaana waajib ku ah taama inuu intaa dabadeed sameeyo oo dee uu markaa shan afartii kala soo hadhoo uu tan shanaad ka dhex saaro xayla meeshii dee wuxuu ku haystaa cadadkii sharciga ahaa wax ka badana ayuu la soo hadhay iyo weliba dee inuu darar iyo dhibaato ayagana ka dafciyo dee lama oga miday tahay ta mankuuxada ee la qabay iyo ta mufaaraqada ah ee la furay miday tahay lama kala garanayo markaa waa inuu cayinaa wa nafaqatuhunna wa calayhi waxa guudkiisa nafaqatuhunna nafaqadooduna waajib ayay ku tahay dumarkaa xataa yakhtaara inta uu dooranayo macnaha markuu shan ku soo reebo shantaana nafaqadoodii waajib bay ku wada noqonaysaa inuu nafaqeeya ilaa uu shantaa afar ka dooranayo maxaa yeelay mar hadday dee isagii u joogaan oo xukmu nikaaxii ay maxbuusku yihiin ay ku xidhan yihiin isaga ayaa laga rabaa nafaqadoodii iyo waxsiintoodii fain taraka alikhtiyaara xubisa haddii uu doorashadii ka tago oo uu afar ka dooran waayo dumarkii ama shantii hadduu afar ka sii dooran waayo xubisa waa la xidhi oo jeelka ayaa loo taxaabayaa maxaa yeelay dee wuxuu ninkani iska diiday oo uu la iman waayey waajib aan cid aan isaga hayn ee aanay la imanaynin waajib cid aan isaga hayn ee aanay la imanaynin ayuu iska diiday hadduu yidhaahdo haddaba bal dumarku waa qaar wada wanaagsan bay ahaayeenoo bal mid aan doortay iyo mid aan sii daayo kalaba garan maayo hala yar kaadiyana waa loo kaadinaya ilaa saddex cisho ayaa loo kaadinayaa bay yidhahdeen laakiin nafaqadoodii waa la siinayaa fa in maata haddaba hadduu dhinto qablahu doorashadii ka hor buu dhintay ictadad xaamilun mid uur lii bihi biwadci lxamli bay ku ciddo tirsan wadaatu ashhurin tii bilaha u saaxiibkahayd iyo wakayru madkuulin bihaa midaan lala aqalgelini biarbacati ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen ayay ku ciddo tirsan wadaatu aqraayin tii qur'iyada ku ciddo tirsanayseena bil aghari ka badan min alaqraa'i iyo wa arbacati ashhurin wa cashrin kooda badan ayay ku ciddo tirsan wa yuuqafu waana la joojin nasiibu zawjaatin xaasas nasiibkoodana waa la joojinayaa xataa yastalixna inta ay ka heshiinayaan waxau sheekhu leeyahay ninkii la soo islaamay tobaneeyada dumarkaa ee aynu nidhi cadadka sharcigu u ogol yahay waa afaruna waa inu afar ka doortaa inta kalena iska sii daayaa ayaa intuu xaamxaamanayey ayaaba naftiba ka baxa fa in maata qablahu qabla alikhtiyaar bal hortu dumarkii siday u ciddo tirsanayaan ilan meeshii labaa ku jiro dumarkii waa laba qaybood qayb dee sharci ahaan dee dumar ugu ah oo dee waa kuwu dooran lahaa qaarna waa qaar mufaaraqaad ahoo dee markii uu islaamay mufaaraqadooda ay ka bilaabmayso waa kuwii uu ka hadhay ee uu iska reebay markaa sidee bay u kala ciddo tirsanaya ila labadii ciddana waa kala duwan yihiine wuxuu yidhi hortu ictadad xaamilun bihi biwadci lxamli gabadha uur kale ee dumarkaa aanu ka dooran ku jirtaa iyadu ilmaha ka dhalidiisa ayay ku cido tirsan walow dumarka daatulaqraaga la yidhaayo caadada laba ha ahaatee maxaa yeelay dee umulidda ayay ciddadii geerida ciddatulwafaat iyo ciddatulfiraaq labadiba biwadci alxamli ayay ku dhammaanayaan wadaatu ashhurin wa gayru madkuulin bihaa gabadha daatu ashhurkaahee ku ciddo tirsata bilaha gabadha bilaha ku ciddo tirsataana dee ama waa ta sakiirada hee yar een xilligii xaydka gaadhin ama waxa weya ta aayisada ah ee iyadu da'dii lagu xaydlayay dhaaftay kuwaasi waxay ku ciddo tirsadaan saddex bilood sidai aayadda qur-aanka ay tilmaamaysay marka haddaba wuxuu leeyahay gabadha daatu ashurka ah ee bimacnaa ama sakiiro ama aysa ama midaan dee caadaba lahayn ah waxay ku ciddo tirsanaysaa waa gayru madkuulin biha iyo taan lala aqalgelin biarbacati ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen bay ku ciddo tirsanaysaa waa ixtiyaad ahaanoo dee mid la arkaaba inay zawjo tahay ayaa suurtagal ah oo kuwii uu doortay ay ka mid tahay ayaa dhici karta kuwii markaa uu dooran lahaa inay ka mid tahay markaa dee taa taa kayru madkuuladaahina dee iyada markay mufaaraqo tahay iyadu may lahayn cadadbax laakiin markay mutawafa canhaa tahay ayuu dee cadadbax bay lahay wadaatu aqraa'in tii iyada qur'iyaalka u saaxiibka ahayd qur'iga dee waa duhri na waa la yidhi waa xaydna waa la yidhi alaaata quru baa ilaahay yidhi qur'iga waana duhrina waa la yidhi xaydna waa la yidhi lakiin shaaficiyadu duhri bay yidhaahdaan gabadhii iyadu ku cadadbaxaysa waa dumarka xayd caadada leh ee caadada hela dumarkaasi dee saddex jeer intay ka daahir noqonayaan ayay ku cadadbaxayeen markaa gabadhaa iyadu qur'iga ku ciddo tirsataana waxay ku ciddo tirsan bil agtari ta badan min al aqraa qur'iyaalka iyo waa arbacata ashhurin waa cashra afar bilood iyo toban habeen inta badan kolbatooda badanubay ku ciddo tirsanaysaa maxaa yeelay mid la arkaa dee waxaa suurtagal ah inay zawjo tahay oo ciddatulwafaat ayaa lagu yeelanayaa ama inay tay mufaaraqa fi lxayaa mid intii u noolaaba uu faaruqay oo iyana quriyo ayay ku ciddo tirsanaysaa marka waxaa waajibay in la dadaalo si ay dee zawjiyaalka guursanaya yaqiin ay ugu ugu xalaal noqoto daba qoriyaalkii hadday dhammaadaan intaan saddexdii afartii bilood iyo tobankii habeen dhammaystirmin waxay dhammaystiraysaa afarta bilood iyo tobankii habeen mawdka ka bilaabmaya haddii ay afartii bilood iyo tobankii dhammaadaan iyo quriyaalkii dhammaana quriyaalka ayay dhammaynaysaa oo xilligii ay islaameen ama xilligii uu isagu islaamay kooda horreeyey uu islaamay ayay ka bilaabmaysaa wa yuqafu nasiibu zawjaatin xataa yastalixna xaggii dhaxalkii ayuu inoo galay sheekhuyo nasiibkii islaamaha balle afarun baynu dee islaam sharci ahaan naqaanay afar zawje haddana meesha dee waaba tobaneeyaaba joogtee sidee baa la odhanayaa wa yuqafu nasiibu zawjaatin waa la joojin waliba kuwii muslimaadka ahaa dee hadday rubuca ku dhaxlayaan oo aan awlaadi jirin hadday awlaadi jirto umun ay ku dhaxlayaan ama cayl ama hayru caayl ah loona qaybin maayo inagu odhan mayno aynu u qaybin oon isu leekaysiino maxaa yeelay dee waxaan ognay in zawjaad ay jiraanoo sharci ahaan dee afar unu qabay inta kale aanu qabin dee kuwiina cayntoodii waynu ka jaahil noqonay marka waa in laga tago xataa yastalixna ilaa intay ka heshiinayaan iyagu ay ka soo heshiinayaan marka wixii waxay iyagu ku heshiiyaan haddaynaan kala badsiiyo hadday yidhahdaan dee markay murmaanay isla wareeraan wixii ay kala badsiiyo isleekaysi iyo waxay iyagu qaybsanayaan ha u qaybsadaan xaqiilaa iyaga ayuu sugnaadeen faslun fii xukmi muani zawjati idaa aslamad aw irtadat maca zawjiha aw takhallafa axaduhumaa can ilaakhar bal qarashyadii gabadhu maxay noqon markay islaamto ama ay markaasi laba ridoobaan ama midkood midka kale u ka hadho aslamaa idaa aslamaa markay islaamaan labadoodii macan wada jiro istamarat innafaqatu nafaqadii waa daa'imaysaa ee walow aslama hadduu isagii islaamo wa asarat ayadina ay gaalnimadii ku adkaysato xata inqadat ilciddatu ilaa ciddadii ay go'do falaa waxba male wain aslamat fiihaa hadday islaamtana lam tastaxiq limuddati takhallufi waxba mudanaysa fi ljadiidi haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay haddii ay islaamaan labadii zawj ayaa islaamay macan bay wada islaameen oo isku mar ayay wada ashahaateen ama qabla dukuul ama bacda dukuul midkay doontaba ahaato istamarat innafaqa nafaqadiiya waxay isa siinayeen waa daa'imaysaa maxaa yeele dee nikaaxii iyo tamkiinkii labadaba meesha waa ku jiraanoo waa daa'im ee walow aslama hadduu isaga islaamo wa asarat ayadina ay gaalnimadii iskaga sii adkaysato xata inqadat ilcidda ilaa gabadha ciddadeedii goday falaa falaa nafaqata laha walaa shaya min min baqiyati lmu'an nafaqo male iyo qarashyadii kala toona maxaa yeele ayada ayaa xumaatay oo islaamkii ka hadhay naashiisoo kale ay noqonaysa waaya falaa waxba male wain aslamat fiiha haddaba haddii ay islaamto fiiha muddadii ayay dhexdeeda ciddadii bay islaamtay dhexdeeda lam tastaxiq limuddati takhalufi fi ljadiid muddadaa takhallufkii ay harhsanayd masalan ilaa labaatan iyo cisho ayay ka harhsanayd muddadaa iyadu waxba mudan maysa jadiid haddaan qabanno maxaa yaele iyadaa isaa'ada samayso da islaamkii kaa dhow xumaatay qadiimku wuxuu leeyahay waa waajibaysaa oo isagu wuxuu leeyahay dee akhirkii bay inooga caddaatay inay iyadu markaa zawjo tahay oo waxna lama imane ninku dee isagaa gabadha ka tegey walow aslamat hadday islaamto iyada awalan marka hore fa aslama fi lcidda isagiina ciddadii ayuu soo islaamay aw asara ama intii ciddadii ka dhamaysa gaalnimadiisii buu iskaga jire falahaa nafaqatu lciddati bay leedahay calo saxiixi haddaan qabanno waxau sheeku leeyahay haddii ay islaamto gabadhii ayaa islaamtay marka hore ayay gabadhi islaamtay isagiina ciddadii ayaa dhexdeeda uu soo islaamay ama intii ciddadeedii ay ka dhammaanaysay ayuu iskaga sii adkaystay gaalnimadiisii falahaa nafaqatu lciddati cala saxiix intaa ay ciddo tirsanaysay ilaa markan dambe kala dhaqaaqabe inta ay ciddo tirsadee nafaqadiisi way ku leedahay dee markaa iyadoo ay horisaantay isna ciddada uu soo islaamay muddadaa uu ka hadhay waxay ku mudanaysaa iyadu dee farad waajib ku ahaa islaamnimaduna waajib ku ahayd bay iyadu gudatay farad mudayaqa nafaqadii markaa ka joojin maayo sida dee soomka oo kale markanuu isaga iska sii adkaystayna iyad wanaag bay samaysay isna nikaaxiisa inuu ilaashado dee gabadhi ka daba islaamo ayay ahayd bay leeyihiin markaa rajiciyo kale ka dhignay waana calo saxiix aaniga wuxuu leeyahay saxiixa ka hor jeedaa waxba ku mudan mayso isna tacliilkiisa ayuu leeyahay wain irtaddat hadday ridowdo naagtii baa ridowday oo ibtilowday oo diinta ama nebiga ama malaa'ig kacayday falaa nafaqata wax nafaqaa male wain aslamat fi lcidda ciddada haba soo islaamteen wain irtadda hadduu ninkii ridoobo diintii iyo ilaahay uu caayana falahaa nafaqatu lcidda iyadu nafaqadii ciddada ayay ku leedahay waxaa sheekhu uu leeyahay haddii ay haweenaydii keligeed iyadu ridowdo oy diinta ka baxdo intaa ay gaalnimada ku jirto wax nafaqoy leedahay ma jirto wain aslamat fi lcidda walow ciddada dhexdeedii haba soo noqotee intaa hore waxba yeelan mayso maxaa naajisa ayay noqonaysaa naajiso oo kale ayay noqonaysaa mar hadday gabadhu ninka amar diiddo ku samayso dee nafaqadiisu waa ka dhacaysay dee marka ilaahay markaa ay ka baxday diintiisina waa kasii awleysantay markaa laakiin ay soo islaamto ayay usoo noqonaysaa wain irtadda hadduu ninku ridoobo keligii falahaa nafaqatu lcidda iyadu nafaqada ciddada ayay ku leedahay maxaa yeelay maanica yacni kala kaxeeyey waxa weyn jihadiisa iyo dhinaciisa ayuu ka yimi hore waataynu soo tilmaamaynay haddii uu labada midkood gaaloobo ama ay labadooduba gaaloobaan haddii ay qabla dukhuul yihiin oonay sarayn tanajasat ilfurqa inay kala dhaqaaqayaan haddii laakiin ay bacda dukhuul ahayn oo is arkeen waxaynu nidhi yani madhabka shaafici wuxuu ahaa haddii uu soo islaamo kii ridoobay ama labadoodiba hadday soo islaamaan intaa aan cad aanay cadad bixin in daama nikaaxu nikaaxoodii daa'imaya ayaynu soo tilmaanay markaa taasi ma aha say soomaalida astakfirullah inuu qofku iska yidhaahdo ma aha waa in qofkii markaa wuu gaaloobay soo maydhaa shahaadada loo laqimaa toobadnaba uu la yimaadaa ee ma aha un inu yidhahdo astakfirullah keliya inay gabadhi ugu soo noqonayso ma aha markaa waa in sidaa loo fahma wallahu aclam الخيار والإعفاف ونكاح العبد baabkan waxaa sheekhu kaga hadlayaa saddex arrimood bal khiyaarkii xagga guurka labadii qof ee isqabay midkood uu khiyaarka yeelanaya iyo doorka iyo cifaafkii oo ah bimacnaa uguurinta ama dhowrista waalidka iyo nikaaxu lcabdi addoonka guurkiisii wajada ilaah wajada markuu helo axadu zawjayni laba isqaba midkood bil aakhari ka kale marka uu ka helo dunuunan waali ow judaaman ama cudurka judaamka la idhaha ow barasan ow ama wajadahaa waxaa lay radqa iyadoo ruuxii dumar ahayd uu kaga gufaysan yahay hilib ow qarnaha ama iyadoo laf ay kaga gufaysan tahay oo wajadatu ama waxay heshay ninkii cinniinan isagooo aan awood lahayn oo ama majbuuban isagooo alaabtii laga jaray tabatal khiyaaru khiyaar ayaa sugmaya fii faskhi nikaaxi nikaaxa faskhitaankiisii khiyaar ayaa ugu sugmaya waqiila waxaa leeyay in wajada bihi haddii uu ka helo mila caybihi ama in wujida bihi haddii laga helo milu caybihi in wajada bihi hadduu saaxiibkii ka helo mila caybihi caybtiisa oo kale falaa maya waxa uu leeyahay sheekhu waxa uu inoogu soo horreysiiyey khiyaarkii oo bimacnaa labadii ruux ee isqabay oo midkood door uu guurkii ka yeelanayo marka waxyaalaha cuyuub cuyuubna waa la yidhaahdaa waa laba qaybood bay u saddex qaybood bay u qaybsamaan oo qayb mushtarag ahoo rag iyo dumarkuba ay wadaagsadaan oo labadaba laga helo iyo qayb gabadha ku gaara iyo qayb ninka ku gaara markaa qaybtii mushtaragga ahayd ee labadoodaba laga wada helayay ayuu sheekhu inoo soo horreysiiyey waxaa markaa sheekhu idhi haddii uu ka helo labadii ruuxee isqabay kii kale hadduu waali ka helu ku ogaaday inuu waalan yahay walow waalidaasi miduu ka yar mimiyiirsanayaba ha ahaato markaa junuunkuna waxa weeye waa dareenkii iyo wax kala soociddii unbaa maskaxda ka tegaysaa isagoo dhaqdhaqaaqii iyo awooddii kale leh ayuunbaa wax kala sooci iyo dareenkii qalbiga ka tegaya isaga miyir doorsoon iyo suuxdin marahiyo iyada taasi kuma jirtee waa waalida dareenku caadi uga wada tegayo ee muddadana uu qaadanayo amaa wuxuu ka helay midkoodii kii kale judaam ayuu ka helay cudurka judaamka la yidhaahdo judaamkuna waxa weeye waa xanuun khatar ah oo masalan xubinka ayaa marka hore casaanaya dabeedna wuu googo-aya wuu madoobaanaya wuu soo daadanayaa dabeed ow barasan ama baras ayuu ka helay barastuna waa isna cadcadaan jidhka ku dhacaya oo dhiigga ka tegsiinaya saddexdaa arrimood waa mushtarag oo ka wada dhexeeyaan oo raggana waa laga helaa dumarkana waa laga heli karaa oo gabadhii waa waalan kartaa judaamkii baa ku dhici kara barasi baa ku dhici kartaa ninkii waa waalan karaa judaan baa ku dhici kara baras baa ku dhici karta saddexdaa ceebood waa ceebaha mushtaraga la yidhaha ay wadaagsadaan halkan waxaa markaas inoo sheegay wixii ruuxa dumara ku gaarka ahaa oo wajadahaa radqaa aw qarnaa ama wuxuu helay ninkii ruuxii dumar ahaa iyadoo radqaa ama qarnaa markaa radqaduna waxa weeye waa xubinkii iyo farjiga oo hilib awdo qarnuhuna waa iyadoo lafi ay awdo ayaa la yidhaahdaa haddii markaa ruuxii dumar ahaa iyadoo xubinkeedu awdan yaho ama hilibku awdan yahay ama lafku awdan yahay uu helo yacni khiyaar bay ayuu yeelanayaa ninkii inuu guurkii fasakdo khiyaar ayuu leeyahay amaa ninkii ayaa waxay ka heshay intana waa intii ninka ku gaarka ahayd cinniinan ayay heshay oo bimacnaa waxay ku ogaatay isagoo cinniin ahoo aan bimacnaa gelmadii karaynin oo aan awood lahayn isagoo xubinkiisii uu iska fayow yahay ow majbuuban ama waxaaday mid lagaba jarayoo eeladiiba waa laga gooyey intaas oo dhan haddaba idaadaa muqadarka ah ee aynu halkaa soo gelinay wajada idaa wajada axadu zawjeyni bilaakhari junuunan ow judaaman ow barasan ow wajada aradqaa ow qarnaa ow wajadatu ciniinan ow majnuunan habata alkhiyaaru fii faski nikaax halkaasuu jawaabkeedu uga noqonaya waxaa sugmaya kii ceebta helay ee ka kale lamaanihiisa kale ceebta ka helay alkhiyaaru door door qaadasho ayaa u sugmaysa fii faskhi nikaaxi nikaaxa fasakhidiisii khiyaar iyo door buu u leeyahay laakiin waa goorma waa markaa ay sugnaato ee qaadi agtii lagu caddeeyo ceebahaasi ay ku sugmaan in afar lixdaa in saddexdaa arrimood ee mushtaraga ah iyo afartaa midba labada la gaar yahay uu khiyaar ku sugmayena jumhuurulculamaa culimada badidooda saas ayay ku tegeen aathaar baana ku timi saddexdaa hore ee mushtaraga ah ee waalida ama judaamka ama barasta ah waxaa markaa xukumay cumar bnu khadaab imaamu shaafici ayaa ka wariyey waxaana yidhaahdeen de waa arrin iska tawqiifiyaho ra'yigiisa dee muu guurkii ku fasaqeen xadiis baa jira isna rasuulku sala llahu alay slam uhi fir min almajduumi firaaraka min alasad qofka judaamka qaba sidaad uga cararayo sidaad libaaxa uga cararayso uga carara ayuu yidhi fir min almajduumi qofka judaamka qaba waxaad uga carartaa firaaraka min alasad sidaad libaaxa uga cararaysoo kale uga carar midda labaad dee baalka judaamka iyo barasta iyo waxay yidhahen waa waxyaalaha la kala qaado ayuu ka mid yahay midda labaad dee mawaddadii iyo kalgacaylkii iyo isku soo dhowaanshihii iyo unsigii ayaa meesha ka baxaya marka masalan cuduradani ay yimaadaan waalida iyo judaamka iyo barasta iyo isku soo dhowaanshihii ayaa meesha ka baxaya oo maqsuudkii nikaaxu u lahaa ayaa meesha ka baxaya arrimaha kale dee marka masalan meeshii ama gufaysida ama ninkii uu bilaawood yahayna iyaduna waa la noocaasoo maqsuudkii nikaaxula ama arrimihiisii ugu waaweynaa ayaa isna meesha ka baxaya sidaa darteed ayay leeyihiin habata alkhiyaaru fii faski nikaaxi qiil baa wuxuu leeyahay in wajada bihi mila caybihi falaa in wujida bihi milu caybihi haddii laga helo in wujida bihi haddii laga helo isaga milu caybihi ceybtiisa oo kale ceybta saaxiibkii oo kale haddii laga helo khiyaarkii ma yeelanayo yacni haddii in wujida bihi milu caybihi caybi saaxiibihi haddii isaga lafdiisa laga heluu leeyahay ceebtan saaxiibkii oo kale ma faskan karayo buqiilku leeyahay oo haddii dee islaanta uu kaga fasakhanayay judaan bay leedahay ama baras bay leedahay haddii isagii lafdiisii qabo judaamkii iyo barastii dee kama fasakan kale bay leeyihiinoo dee waa isiman yihiin labadoodii baa siman markaa sidaa daraaddeed ayaanu uga fasakhanaynin qowlkaa laakiin hore waxay leeyihiin wax farqi oo ay leedahay ma jirto in qofkan qofka kale ceebta ku ogaaday inuu isagu leeyahay iyo inaanu lahayn farqigoo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay qofka dee waxa isaga ku yaalla iyo waxa cid kale ku taalla wuxuu aada uga eeqsooda waxa cidda kale ku taalla wajada bihi ama in wajada bihi ama in wajada bihi hadduu ka helo misla caybihi falaa ma fasaqanayo in wajada bihi hadduu ka helo saaxiibki misla caybihi ceybtiisa oo kale hadduu ka helo falaa ama in wajada bihi haddii isaga laga helo mislu caybihi ceybtii ceybta saaxiibkii oo kale haddii isaga laga helo ma fasaqanayo walow wajadahu hadduu helo khunhaa labeeb waadixan oo cad inuu yahay ayuu ku helay falaa fasaq male khiyaar male filadhaari haddaan qabanno wuxuu sheekhu leeyahay masalan labadii zawj mid ahaantooda ayaa kii kale wuxuu ka helay uu ka ogaaday inuu yahay khunhe labeeb waadixa weliba macnaha khunhaa waadixana muxuu uga jeedaa dee ishkaalkiisii uu baxay oo ama lab ku caddaaday ama dhadig ku caddaaday lab ama dhadig midun ku caddaaday labeeb buu ahaa laakiin labeebnimadii waa ka suushayoo dee labnimu ku cadday ama dhadignimu ku caddaaday falaa khiyaara low fil adhaari adhar haddaan qabanno khiyaar ma yeelanayo kaa kale ama calaamo qadciyaahoo masalan dee dhalmo ilma masalan gabadha ay dhashay oo kale ha noqdo ama mid danniya maxaa yeelay waxaa la leeyahay haddii dee masalan marka hore ruux dumara looba malaynayo god yari uu ku yaallo ama dee wax yaroo meesha ay ka laalaadaan iska buro zaa-idunba iska noqonaysaa maqsuudkii nikaaxana waxba ma yeelayso walow xadatha bihi hadduu ku soo dariyo uu ku yimaado caybun takhayarad way door qaadan ilaa cunnatan awood darro bacda dukhuulin galma dabadeed timi mooyaane ow bihaa ayada ayuu ka helay takhayara isna waa door qaadan filjadiidi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii ninkii caqdiga dabadi intii ay ismehersadeen ayaa waxaa ku yimi ceeb masalan alaabtiiba waxbaa kaga dhacay takhayarad way door qaadanaysaa markaa way door bay yeelanaysaa dee darar iyo dhibaato ayaa ka soo gaadhaysaa waxa laakiin uu ka soo rabay ilaa cunatan xadaad bacda dukuul ayadaa awood darro ninkii ku timi intii ay reer ahaayeen ay isu galmoodeen ay xaas noqdeen awood darro ku timi mooyaane dee maxaa yeelay iyada taa markaba waxaanay u door qaadanaynin dee maqsuudkii nikaaxa iyo ujeeddadii laga lahaabaa xadsiyo meherkeedii iyo waxbaa sugnaaday oo guurkii horta markii hore waa hergalo waa sugnaaday oo iyadu xaqeedii markaa waa heshay laakiin waxaa dee iyaday muddo ayay dheeraada ayay iyadu yeelanaysaayoo xaggaa dambu sheekhu inoogu sheegi doonaa awxa bihaa aw xadatha bihaa ama gabadhii ayaa ceebi ku timi takhayara ninkii wuu door qaadanaya filjadiidi haddaan qabanno sidii isaga markay ceebta ku timi oo dhan kale jadiid baynu idhay qadiim baa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya waxba isagu door qaadan maayee dee wuu iska furi karaa iyadu ila ismay furi karaynine isaga wuu iska furi karaa waxba yaynan khiyaariyo soo gelin buu leeyahy meesha walaa khiyaara door uguma sugnaanin liweliyin weli bixaadiin ceeb xaadis ahoo timi wakadaa bimuqaarani jabbin wa cunnatin wakadaa bijabbin wa cunnatin muqaarinayni oo la soo xidhiiday ayana waa kula mid wayatakhayaru wuu door qaadan bimuqaarini junuunin bijunuunin muqaarinin waali la soo xidhiidhay wakadaa judaamin iyo ubarasina waa kulma fila saxe haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay weligu khiyaar ma laha gabadha weligeeda khiyaar ma laha xaadis ninkii ku timi ceeb xaadis oo hadda ku timi oon hore u lahayn maxaa yeelay imika dee curfi ahaan waxaa ku timi ee ku soo dariyey dee wax caar iyo ceebi ka qabsan mayso laakiin marka hore hadduu dee nin ceebaysan uu masalan raaciyo intuu weliga waha u guuriyo dee meesha caar iyo ceeb baa ka soo haleelaysay laakiin iminka iyagoo caadi ah bacdimaama wax ku yimi ay tahay weligii markaa door yeelan maayo walaa khiyaara liweliyin bixaadiin wayatakhayaru bimuqaarani wakadaa bimuqaarani jabbin wacunnatin waa min idaafati sifati lilmawsuuf baa la yidhahdaa bijabbin wa cunnatin muqaarinayni bimacnaa waa goyn jab waa goyn xubinkii laga jaray cunna iyo awood daro muqaarin ahoo caqdigii la soo xidhiidhay markaa hore lama ogeyne markii caqdigii dhacay bay waxaan yimaadeen oo la ogaaday maxay le dee aya ayada ayaa dararkii uu gaar ku yahay xagga weliga wax caariya ceebe kama haysato haddaba waxaa la yidhi dee bal ayada tan jabbiga iyo goonaa goynta waaba la arki kara inaan meesha waxba ku olline cunnadan iyo awood daradan see lagu ogaan karaa bacdamaba aanay reeroobinba sideebay kuma iman kartaa yacni takhabud fara badan bay wadaadadu ay halkaa ka galeen qaar baa yidhi dee waa isagoo qirto un inbay kaminaysaa yidhahdo waar ninkayga nin awood laba maihi cuda qaar ba waxanima waxaa lagu suuraysan karaa dee isagoo masala markii hore gabadhan hore usii qabay oo weligu marka awood darradiisa uu yaqaanay oo furay oo dabeetana kadib uu doonay inuu guursado halkaasay ka iman kartaa bay yidhahdeen taa markaas iyadana door umale weligu wayatakhayaru bimuqaarini junuunin bijunuunin muqaarinin haddii ay laakiin weligii door buu leeyahay hadday waaliin ninkii la soo xidhiidho oo dee isla markiiba u waashowna iyagoo markii la caqdayba haddii ninkiiba maryihi inuu dhigto oo la arko ninkuba inuu xuf yahay dee khiyaar buu yeelanaya weligii wakadaa judaamin iyo aw barasin judaam judaamin wa barasin judaamkiiyo barasi hadday la soo xidhiidhaanna weligu door ayuu yeelanaya filasax haddaan qabanno maxaa yeelay dee caar iyo ceebina meesha waa ku jirtaa midda labaad ee waa in waxaan qaadsiiyo iyana meesha waa soo geli karaa fila saxiix haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahay maya dararkani gabadhun buu ku gaar yahay waxba weligu khiyaar male buu leeyahay wal khiyaaru dowrkuna calalfawri deg deg ayuu ahaaday waalfasku qabla dukuulin fasakha dukuul ka horeeya yusqudu lmehra buu ridaa wa bacdahuna alasaxu annahu yajiibu bihi waxaa ku waajibaya mehru mihlin in fusikha bimuqaarani haddii lagu fasakhay aw bixaadiثin bayna alcaqdi iyo walwadi oo jahilahu uu ka jaahil noqday alwaati ninka waadigaah u galmoonayana walmusamaa baa waajibaya in xadaa bacda wadin haddii wadi dabeediyey uu yimina waxuu sheekhu leeyahay dabcan khiyaarka la yidhaahdo uu u door yeelanayo qofkii ceebahan inuu ku fasakdaa markuu sugnaado cala alfawr waa deg deg macnaha mar alliyaaliya marka masalan uu labadiis qabay midkood midka kale ceebtii ku ogaado waa inuu isla markaaba fasakdaa buu leeyahay hadday sanada iska sii wada joogaanay waalidaa isku wateen dabeetana markii dambe u iga soo dhacay oo iminkaan fasak doonayaa ma imanayse mar alle marka la ogaado ayaa la doonayaa si deg dega inuu fas haddii kale xaqeedu waa dhacaya cala alfawr maxaale waa khiyaarulcayb oo cala alfawr sidii beec oo kale cala alfawr tana waxaa loo jeedaa dee ruuxii masalan fasaqa doonayay doonidiisa iyo xaakimka gaadhsiintiisa ayaa cala alfawr ah ee masalan dee markay cunno oo kala tahay yacni awood la-aan xagga ninkaa markay tahay dee san bacda dukuulna weliba ay tahay dee sanadiiyo waxbaa la eegayey waxaa kaluu sheekhu yihi walfasku fasakha qabla dukuulin gabadhii oo aanay ninkii is arag oo wax galmii dhex marin la fasaqaa yusqidu lmehra meherkeedii wuu ridaa wax mehero yeelanaysaa ma jirto mutcana male maxaa yeelay haddii ceebtu isaga ay ku timid dee ayadaa fasqatay oo waxba ma laha haddii ceebtu ayada ku sugan yahayna dee sababtii fasaqa ayaa ayada laga helo inay iyadu fasakatay oo kale ayay ka dhigan tahay saasay meher la-aan u tahay wa bacdahu waalfasku bacdahu bacda dukuul galma dabadii fasaqa yimaadaa alasaxu asaxu waxa weeye annahu yajibu yajibu bihi yajibu bihi mehru milin mehru mahaal ayaa ku waajibaya asax waxa wey anahu yajibu mehru bihi mehru mil mehru mahaal baa ku waajibaya in fusikha bimuqaarinin lilcaqdi haddii lagu fasaqay nikaaxa wax caqdiga la soo xidhiidhay ama waali ama jabi ama masala baras la soo xidhiidhay caqdiga haddii lagu fasakay mehru mahaal ayaa waajibaya aw bixaadiثin bayna alcaqdi walwai jahilahu lwai ama waxaa lagu fasakay shay ceeb xaadis ah oo timi caqdiga iyo wadniga galmada dhexdiisa ayay timi jahiilulwaadii kan u galmoonayeyna jaahil buu ka ahaa oo ceebtani hore umay jirin bacda alcaqdi bay timi oo gabadhani barasan iyo waxaan ay qaaday ceebtaasi markay timi uu isagoon ceebta ogeyn buu ninkina xidhiidh la sameeyey taana waxa waajibaya bahormahaal ayaa waajibaya marka dee gabadhii mar haddii uu ku istimtaaco is arkeen shaygii musamaha ahaa ee la magacaabay meherkii la magacaabay dee waxa loo magacaabay waxa loo qabayy ruux saliima inuu yahay tiina may imanin caqdigii ayaa wuxuu ka dhiganya tasmiiraan isagoo dhacay markaa labaduba waxay ka dhigan yihiin isaga oo aan wax meher la-aana ku dhacay wax meheree aanu ku jirin markaa waxaa loo noqonaya bedelkiisii oo mehermasala walmusamaa in xadaa bacda wain waxaa kaloo waajiba uhi musamihii musame waa maxay waa wixii la magacaabay ee mehernimo lagu magacaabay baa waajibaya in xadaa bacda wain haddii uu yimi ceebtani wadi dabadii maxaa yeelay dee musamahan iyo meherkan la magacowday wadigan intaan sababtii khiyaarka la helin yimi ayuu ku sugmay markaa ma doorinayo kan horena muxuu ahaa waxay hayd ceeb timi caqdiga iyo wadiga wadiga uu weliba ka jaahilahaa markuu wadiyayay caayeen ceebta ceeba xaadid oo caqdiga iyo wadiga uu jaahilka ka ahaa dhexdooda timi ayuu kaa horanayay hore maalkana waa marka muqaarin lagu fasakha ayuu ahaa qaybta hore walow infasakha hadduu fasakhmo nikaaxi biriddatin ayuu ku fasakhmay bacda wain galma dabadeed ahaatay falmusamaa musamihii wixii la magacaabay ayaa waajibaya walaa yarjicu zawju bacda alfaski bilmahrina ugu noqon maayo calaa man qarahu kii ku degay filjadiidi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii nikaaxi uu ku fasakhmo biridda bacda wain intii ay is arkeen labada ruux dabadood ayaa midkood gaaloobay diintii ilaah iyo nebiguu caayay intii gabadhu sidii shaaficiyay ku soco intay cadadbaxaysayna muusoo islaamin kii gaaloobay falmusamaa wixii la magacaabay ayaa waajibaya maxaa yeelay dee wadigan iyo xidhiirkan dhex maray ayaa wixii la magacaabay meher ku magacaabeen sugay intii aan sababtii fasaqba la helin riddadaasina markaa dee wixii ka horreeyay iyana u tallaabi mayso walaa yarjicu zawj ninkii faasikhaha ku noqon maayo buu le bacda alfaski bilmahri calaa man garahu fi ljadiid masalan ninkii gabadhii dee waa kanoo guurkeedii uu fasakday meherkeediina wuu siiyey marka wuxuu leeyahay meherkaa ugu noqon maayo zawjkii ciddii ku dagtay ee weli ahayd ama gabadha haddii ay dee iyada u qarisay filjadiid haddaan qabano maxaa yeele dee manfacadii cud budciga dee waa obsaday isago mar hadduu xidhiir la yeeshay qadiimku wuxuu leeyahy war may mar haddii ceebta loo qariyey maxaa yidhahda anigana halaysiiyo oo intuu iyada u dhibay marka aabaheeduna haddana halays iska lugo wa yushtaradu fi lcunnati waxaa loo shardiyaa rafcun ilaa xaakimin in loo kor yeelo wakadaa saa'irulcuyuubina waa kuna mid fila saxi haddaan qabanno wa tahbutu alcunnatu waxay ku sugnaanaysaa biiqraarihi qiridiisa ow bibayinatin calaa iqraarihi wakadaa biyamiinihana waa kuna mid dhaartee bacda nukuulihi intuu diiday dabeed fila saxi waxau sheekhu leeyahay waxaa loo shardiyaa cunnada macnaa marka lagu fasaqanayo awood darrada ninka rafcun ilaa xaakimin in xaakim loo kor yeelo inay gabadhu tidhaahun awood ma laho iyadoo ay markaa tidhaa waan fasakday maahae waa in xaakimka loo kor yeelaa wakadaa saa'iru lcuyuub waxaa kaloo la mida ceebaha kalena waa la mid filasox haddaan qabanno ceebaha kale waalidu ka mid tahe barasu ka mid tahay ee si loo hubiyo oo aan dee laysaga dhaqaaqin oo jaataar mid waliba midka kale aanu odhan ceeb baan ka helo waan fasakday uun oon loo kala dhaqaaqinuun waa in maxkamad laysla tagaa haddababa cunadan awooddarrida ninku maxay ku sugnaato watahbutu alcunnatu biiqraarihi waxay ku sugmaysaa qirasho isagu qirto uu yidhaahdo haayo waxba islama hayo ow bibay ow bayinatin calaa iqraarihi ama markhaati xaakimka agdiisa la keeno ka markhaati kacaya qirid uu qirtay yacnii cid ka markhaati kacayso iyada odhan karta ee awood ma leh ma jirto maxaa yeele dee cid daalacan karta ayaan jirin xataa ruuxa dumara ayaa dee ogaanshaheedu u iska adagi wakadaa biyamiiniha dhaarteedana way ku sugantaa bacda nukuulihi bacda inkaari ilcuna wa nukuulihi intii uu yidhi waxa ay sheegayso ma jiraan ee la yidhi dhaara haddaba ee uu dhaartii diiday ayaa iyada lagu celinaya la odhanayaa dhaare inaanu awood lahayn fila sax haddaan qaban iyada lafdeedu dee wax sugan ma haddana laakiin qariinooyinka iyo dee wadaagjooggaas unbay ku qiyaasi karaysaayo waa waa taa lafte dhaarteeda fuu iska mala awaal weeye waidaa habatad markay sugnaato daraba alqaadi lahu sanatan sanada ayuu u yeelayaa bialabiha iyada doonideeda ayuu ugu ugu yeelayaa faidaa tamat markay dhammaato rafacatu ilayhi wuu usoo kor yeeli fain qaala haddii waditu waan u galmooday xullifa waa la dhaarin ee fainna kale hadduu dido xullifad waa la dhaarin ee fain xalafad hadday dhaarato aw ama aqara uu qiro istaqallat bilfasqi iyadaa fasakha la keliyoobaysa waqiila waxaa le yaxtaaju ilaa idni alqaadi ayuu baahanya aw faskihi ama faskihiisa waxau sheekhu leeyahay masalan markay awooddaridii ninku sugnaato waxyaalaha ay ku sugmaysay mid ka mida ayay ku sugantay daraba alqaadi lahu sanatan qaadiga ayaa sanad ayuu u yeelaya wuxuu odhanayaa sanadkaas ayaa la fiirinaya bal hadday inuu ka soreeyo iyo inuu sidiisii ahaado cumar bin khadaab ayaana sameeyey sidaa say bayhaqi iyo qaar kale ay ka wariyeen waxaana culamada qaarkood yidhahdeen in qadaaga cumar la raaco baabkan ayaa habboon maxaa yeelay dee afarta fasalba loo marinayaa waxaa laga yaabaa dee mararka qaarkood bal in qabowgani dhibaato ku keenay ama kulaylkani dhib ku ama dabayshani dhib ku keentay oo bimacnaa dee inuu fasalladan la qabsan waayo wax kusii noqdeen ba bal afarta fasalba ha lagu eega baa laleeyahy bal markaa mid un inuu caadi noqdo afartii fasalba markaa markuu caadi noqdee dee sidiisiin ku socdo markaasaa dee gabadhii laga fasaqayaa laakiin waxaa laleeyahy bal horta afarta fasalba ha lagu eega qabow iyo kulayl iyo dabaylba markaa bialabihaa muddadaana waxaa loogu yeelayaa gabadha doonideeda xaqa iyadaa leh doonideeda ayaana muddadaa loogu muddaynaya faidaa tama sanadii markay haddaba dhammaato rafacathu ilayhi qaadigii ayaa arrinka loo soo kor yeelayaa rafci la-aan ayadu markaa hadduu ilaa awood la-aantiiskaga jira ma fasaqan karto maxaa yeelay baabkanaa dacwo iyo qirid iyo inkaar iyo dhaar iyo waxbaa meesha isdaba hayo oo arrin dee aada loo wada ogaan karayaanu ahaynoo markaa qaadiga ijtihaadkiisa iyo wadwadkiisa ka maarmi maayo markii dabeedna sanadkii kadibka la isleeyay fain qaala waditu hadduu yidhahdo gabadhii waan u tegey oo iyanaa dabeetana ay dafirto xullifo waa la dhaarin intii markaa ay ka dalabtay dabeed oo markaa waxay leeyihiin maxaa dee sidaan loo yidhiye isaga loogu dhaariyey asalka waa cadamulwadi bay leeyihiin ninkani haddii awood la-aani jirtay awood la-aantii unbaa asal ah ee maxaa markaa sidaan loo sameeyey waxay leeyihiin dee bayine iyo markhaati in galmada loo soo taagaana wuu adagtay asalkanaynu halkan asalka asalkanaynu qaabilinaynaayoo dee guur baa meeshan jiray inay dadkani markaa iska guurkooda caadi yahay oo belala yahay baa asalah oo xagga sharciga ku toosan markaa innagu waxba kala fadqalanay mayne kaa isagu sugayeela waanu hagaagsanay ayuunbaa la dhaarin oo xaggiisa la maray masalan waa haddii aan qariino ka xoog badani aanay jirin masalan waa markay gabadha carmal tahay hadday inan tahay oy afar islaamood ka markhaati kacaan inay bikaaraba tahay dee laga dhegaysan maa iyadu waa la odhan dhaaro waa la kala dhaqaajin haddaba fa idaa tamad rafacatu ileyhi fain qaala waditu xullifa waa la dhaarin fa ina kala waa iska soo taagay dhaartii xullifad iyada ayaa la dhaarin inaanay is arag fain xalafad hadday dhaarato ow aqarna ama isagii baa ogolaadayba istaqalad bilfasl waa la keliyoobaysaa fasaqo waa fasaqday bay odhan waqiila waxaa la yaxtaaju ilaa idni lqaadi o faskhi waxay u baahantahay buu leeyahy qaadigu inuu idmo fasaqa ama isaguba u fasaqo walow ictasalathu hadday ka dheeraato oo ama mariidad ay xanuunsato oo ama xubisad la xidhi fi lmuddati lam tuxsab muddadaa la xisaabin maayo ee walow radiyat bacdahaa bihi hadday karaan noqoto badala xaquhaa xaqeedi waa buraya wakadaa low ajalathu cala saxiixi saxiix haddaan qabanno hadday muddo kala qabsatana ayana waa la mid waxau sheekhu leeyahay gabadhii dee waxaa shardiya bal afartaa fasal ee ninka la tijaabinayaba inay ruuxa dumari la joogta e low ictisalatu hadday maalintiiba ka fakato ow maridad ama waa xanuunsatay oo xubisa ama waaba la xabaasay fi lmudda sanadkiiba saasay xaaladeedu ahay lam tuxsab muddadaa markaa lama xisaabinayo sanadkaa haddii ay markaa sanadkii kadib u timaado oo ay tidhaha dee waataad sanadka noo qabato hawshii waa iska halkii isna idhahdo ma naga isba aragnayba muddaa la xisaabinaya sanadkaunba haddana loo bilaabay maxaa yeelay dee xidhiidh la-aantan imika xaggeedaa loo tiirinaya walow radiyat bacdahaa hadday ka raali noqotay weli bacdahaa bacda inqidaai jamiici lmudda walow radiyat bacdahaa hadday ka raali noqoto dabadeed bacdahaa bacda jamiici lmudda muddadii intay dhamaatay dabadeed ayay bihi bilmuqaami maca zawj inay ninka iskala sii joogto haddana iyadoo waxaasoo dhibaya sanada la isla maray badala xaquha xaqeedii fasaqu waa buraya si wada joogun baa la odhanoo wax kasta ha isla maraan cid is doonaysa cidana isu diidi mayso wakadada low ajalathu cala saxiix hadday tidhaahdo bal sanad kale aan eegnana ayana xaqeedii waa buraya cala saxiix haddaan qabano maxaa yeele fawr buu ahaayo ta'jiilkan iyo dibdhiganna waa mufawita waa tagsiinaya walow nakaxa hadduu guursado oo wa shurida fiihaa gabadha loo shardiyey islaamun oo fii axadihimaa nasabun loo shardiyey ow xuriyatun aw kayruhumaa ama labadaa kayrkood fa ukhlifa markaas ayaa laga baxay fal adharu sixatu nikaaxi nikaaxi inuu ansaxayo weeye uma intaa de in baana hadduu caddaada khayran mid ka khayr mimaa shuruudda wixii la shardiyey falaa khiyaara wain baana duunahu hadduu caddaadana falaha alkhiyaaru bay leedahay wakadaa lahu isna waa usugnaay fila sax haddaan qabano waxyaalaha sababaha keena fasaqa ayaa midi wuxuu ahaa ceebaha aynu soo tilmaanay ceebaha aynu soo tilmaanay ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo markaa ceebaha asbaabaha ka mid a waxaa la idhaha khulfu shard khulfu shard iyo khulfu danni waxa weeye shardi markii la guursanayey guurkani dhacayay la shardistay baa la waayey ama waxa la malaynayey oo malo lagu galay baa la waayey khulfu shardi oo khulfu danni yacni waa sabab isaguna khiyaar keena waxau leeyahay sheekhu hadduu gabadh guursado wa shurida fiihaa caqdigeediina lagu shardiyo islaamu inay gabadhaasi islaam tahay waxaan kuu guuriyey haweenaydaasoo islaama aw fii axadina midkood baa nasabun aw xuriyatun aw kayruhumaa waxaa loo shardiyey mid ahaantood baa nasab baa loo shardiyey gabadhaasoo reer hebel ama ciddaa ka dhaas aw xoriyatan aw xor a baa layidhi ma ninkaasoo xor aw kayruhuma gabadhaasoo bikaaroo inana baa layidhi fa ukhlifa dabeedna waa la baajiyey waa la gub yeelo shardigii sidii waa noqon waaye caqdigii sidii maku dhaco gacantama la isugu dhiibay waxaan wixii ahayn la shardiye baa soo baxay islaamba maaha xorba maaha baa la yidhi qofkii meesha lagu caqdi qoladii lagu sheegayeyba maaha inantiiba maahae waaba dhowr nin baabay soo aragtay fal adharu sixatu nikaaxi warba horta guurkii waa ansaxayaa maxaa yeelay khulfigan shardiga ku dhacay horta fasaadka masalan xagga bayca oo kale ma fasaadin jirin isagoo weliba aada ugu raadoobi jiray shuruudda faasidka nikaaxina waa kasii awlaysan waxa weeyaan adharka haani ladhar muqaabilka adharka wuxuu leeyahay waa burayaa nikaaxu dee sifooyinkuu cuskanaya marka hadday cayntii bedelanto kala unbay la midtahay sifado bedelantay gabadhiiba hadday isba bedesho tii la sheegay midaan ahayn meesha ka soo baxdaba sifaduna waa la mid buu leeyahy haddaba waxaynu nidhi horta waa ansaxayaa haddaba bal waxaa la eegayaa isweydaarkan sifadii sifadan la waayey ma waxaa soo bedelay tii la shardiyey mid ka wanaagsan ma mid ka xun ma mid la mida maxaa bedelay uma wuxuu leeyahy intuu ansaxay kadib in baana hadduu caddaado kan la sifeeyey khayran mimaa shurida wixii la shardiyey wax ka khayr badan baabu soo baxayba dee waxaa la doonaya waxa la ahlu kitaab iyo inay noqoto oo dee markaasaa waxa uu soo baxaybaa muslimad dee waa inay islaan iska carmara baa la yidhi o dee inan baabay soo baxday khayran mimaa shurida falaa khiyaara khiyaar malo dee wixii la shardiyeyba markaa waxaan la helay baa ka fiican wain baana duunahu wuxuu soo baxay haddaba wuxuu ku caddeeyay duunahu duuna almashruud wixii la shardiyey wax ka hooseeyaa meeshii ka soo baxay waa inay xor noqotay baa la addoon bay noqotay waa inay inantahay baa la islaam bay noqotay falahal khiyaar masalan khiyaar bay gabadhi leedahay wakadaa lahu fi lasaxi ninkiina wuu leeyahay isna khiyaar buu leeyahay hadday arrinkaasoo kale dhaco walow dannahaa hadduu marayo muslimatan oo xoratan buu marayo fabaanad kitaabiyatan bay cadatay aw amatan wahiya taxilu low iyana waa u xalaal falaa khiyaar fi lasari haddaan qaban ee walow adinad hadday ogolaato fii taswiijiha guurinteeda biman cidda dannatu ay u malaynaysa ku faan fadaana fisquhu baa caddaday aw danaa'atu nasabihi ama nasabkiisa xumaanshiisa wa xirfati iyo shaqadiisa xumaanshaheeda falaa khiyaara lahaa khiyaara ma laha qultu waxaan idhi nawaawi haddaan walow baana maciiban aw cabdan falahal khiyaar door bay leedahay wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu khulfu shardigii halkaasaynu kala soo baxno khulfu danni ayaynu halkana ka gelaynaa waxau sheekhu leeyahay haddii uu u maleeyo ruuxan dumare ee uu guursanayey ayaa wuxuu u haystay muslimatan lamana shardiin laakiinse markuu isagu guursanayey dee muslimad buu u haystay fabanad kitaabiyatan aw xoratan bs fabanad kitaabiyatan aw amatan xor buu haysta oo addoon bay soo baxday muslimad buu haystay oo ahlu kitaab bay noqotay wa hiya taxillu lahu addoontaasina waa midu xalaal ah addoontaasina waa midu xalaala oo bimacnaa waa maxay dee wuxuu xore ku guursadaa baan u haysanin ziniya waxna waa ka baqanayaa falaa khiyaara lahu fiima fi ladhari wax doorahoo ninkuu markaa yeelanayay ma jirto filadhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee male shayga malaha la yidhaha khiyaar kuma sugno isagaa gabadfal sameeyey oo dee ruuxan dumara inuu iska baadho ama shardisto ayay ahayd inuu iska baadho ama shardi ka dhigto ayay ahayd bacdamaba aanu isagu iskana baadhin shardina ka dhiganin melihiisaa nikaaxi kuma fasxan karo walow adinad fii taswiijiha biman dannathu kuf-an ruuxii dumar ahayd ayaa weligeedii waxay u idantay inuu u guuriyo cid ay u malaynaysa inuu kuf u yahay u qalmo fabaana fisqu ninkiibaaba waxa uu soo baxay wax faasiqa iyadina waa gabadh dhowrsoon aw danaa'atu nasabihi ama nasabkiisu iska yar liito wa xirfatihi oo dee xagga nasabka waa tii aynu soo maraynay ay qoladan shaaficiyadu ay waxnoo kala yar sarsaraysiiyeen ay carabta cullada kale ka sarraysiiyeen carabta lafda ay sii kala sarsaraysiiyeen nasabkiisa liidashadiisii baa soo baxday wa xirfatii waa nin shaqo liita shaqo xumo shaqooyinka gudaafadaha buu haya falaa khiyaara lahaa ayada iyo weligeedii toona khiyaar male maxaa yeelay gabadfalku ayada ayuu ka yimi iyo weligeed ayagaan iskana baadhin shardiinna nawaawi baa wuxuu leeyahay walow baana